بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة walalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan oon uga mahad celinaynaa mar kale jalsadan iyo xalqadan inagu soo celiyey si aanu hore u sii wadanno barnaamijyaadkeenni iyo muxaadaraadkeennii musalsalka ahaa oo aan ugu magac darnay almaxajatu albayda muxaadaraadkan almaxajatu albayda waxaanu mar walbaba aanu ku soo qaadanaynay walaalaha halkan isugu yimid in maaragtaahay canaawiin kala duwan muxaadaraad ah aanu u kala faa'iidaysano marka almaxajatu albayda waa mawduuc musalsala oo marban yani aanu ku soo qaadanayno insha allahu tacaala muxaadaraad kala duwan muxaadarada walaalayaal almaxajatu albayda oo cinwaan musalsala ahaa waa tubtii caddayd ama tubtii toosnayd muxaadaradu waxaa xilligan ay ku saabsan tahay mawduuc runtii muhim ah mawduucaas oo ah al-istimnaa bilyad taxriimu alistimnaa bilyad yacni qofku inuu gacantiisa uu manida ama shahwada uu isaga keeno in ilaahay arrinkaa uu xarimay subxaanahu wa tacaala rasuulkeennuna sala allahu wasalam calayhi sunnadiisa uu ku xarimay oo uu ku diiday ayaa muxaadaradaanu uga hadli doonaa kollay dadka walaalaha meeshan isugu yimid qayb ka midu way la socdaan yacni qadiyadan muxaadaradan kaliftay inaan ka hadlo qadiyadaasoo ahayd in goor dhoweyd walaalaha mid ka mid ahu su-aalay yacni mas'aladan oo ah ma bannaan tahay in qofku uu gacantiisa uu isaga keeno mani ama shahwo uu isaga keeno oo arrinkaa aan ku yidhi waa xaaraam ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ah ayuu ku xarimay marka qofkii su-aasha i weydiiyey oo sidaan ugu jawaabay wuxuu igu soo celiyey oo uu yidhi waxaan dhegaystay buu yidhi muxaadaro wadaad uu jeediyey oo uu ku iftooday inay bannaan tahay oo qofku uu mani uu gacantiisa uu isaga keeni karo ama ha noqdo qofkaasi qof dumara ama ha noqdo qof raga inuu qofku intuu gacantiisa yacni jirkiisa la aado inuu mani isaga keeno wuxuu yidhi wadaad baa ii iftooday oo cajalad ayaan ka dhegaystay arrintaas marka si qof dambe aysan ugu helin wax shubho ah ama aysan ugu helin marmarsimo xaqii la iima sheegin iyo diintu siday ahayd aniga iima soo gaarin si uusan qofku xujo berri ugu helin ayaa waxaan codsaday walaaluhu inay isugu yimaadaan gaar ahaan dadka dhallinyarada ah si aan ugu sheego arrinkaas inaysan waxba ka jirin oo wadaadkaasi masaladaas uu ku dhanac maray kitaabkii iyo sunnihii oo masaladaa uu ku khaldamay liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja waxaanu soo dirnay rusul si ay dadka wax ugu sheegaan lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja si dadku aysan maaragta ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala wax xujo ah aysan ugu yeelanin oo aysan odhanin wax diintii inoo sheegay ma anaanu arkin wax xaqa inoo soo gudbiyey ma anaanu arkin si arrinkaasi maaragtaa uusan u dhicin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala rususha qadiyadaas ayaa ka dambeysay soo diritaankooda rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul yacni waa rusul dadka wax u sheegaysa oo u bishaaraynaysa oo kuwii khilaafana u digaysa kuwii rumeeyana janno ugu bishaaraynaysa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul si dadku aysan xujo u helin maalinta qiyaamaha aysan u odhanin xaqii la iima sheegin iyo waxba la iima qeexin iyo waxba la iima caddaynin marka waxaan rabaa masaladan inaan ka hadlo oo muxaadaradeedan aan uga hadlo adinkuna aada dhegaysataan qofka kale oo wadaadka fatwadiisa ku khaldanmayna ama cajaladda uu wadaadka masaladan uu ku banneeyey dhegaystana aada gaarsiisaan muxaadaradan si uu ilaahay uga baqo xaqa xaqana ugu ogaado dadka culimmadana waxaa waajibka saaran inay tahay inay mar walbaba ay xaqa qeexaan oo ay caddeeyaan qofku inuu qaato ama inuu diido yacni culimmadu taa shaqo kuma lahan qadiyada waajibka ah ee yacni iyaga saaran waxay tahay inay xaqa sheegaan liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina yacni qofkii markaas xaqii qaadanaya oo ilaahay ka baqaaya isagoo xaqii loo sheegay inuu jidka toosan uu maro qofkii dee isagu naar lugihiisa ka raadsanayana isagoo xaqii loo caddeeyey oo wax walba og inuu naftiisa halaago oo isagu naartii uu raadsado waayo waxa maaragtaahay mar walbaba waajibka saaran dadka culimmada ah runtii aad ayaan uga qiirooday ninka walaalkaa markuu yidhi yacni cajalad bannaynaysa ayaan dhegaystay ama wadaad ayaa ii iftooday oo inay bannaan tahay inuu gacanta qofku uu mini isaga keeno aayad ayaan uga qiirooday waxaana ka baqay dad kale inay muxaadarada wadaadkaasi uu duubay in ay ku fidnoobaan marka si isagana aan uga naseexeeyo dadka kalena aan uga naseexeeyo ayaan rabaa inaan mawduucan aan yacni ka hadlo oo muxaadaradan aan isugu kii yeeray inaan maaragtaahay yacni wax ka idhaaho mawduucan aana caddeeyo bal sida xaqa ah oo mas'aladani ay tahay iyo masaladan inay tahay xaraam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku xarimay waxaan rabaa muxaadaradan inaan u qaybiyo dhowr qaybood qaybta ugu horeysa waxaan uga hadli doonaa in sha allahu tacaala tacriifu اlistimnaa wa asmaa'uh horta waxa istimna la yidhaaho inaan qeexo waxa uu yahay iyo magacyada loo yaqaano istimna ثaaniya waxaan ka hadli doonaa haddana hal kaanat اlcarab alqudaama aw aljaahiliya tacrif hada اlistimna carabtii hore jaahiliyada ma garan jireen istimnuhu waxa uu yahay oo horay yani ma loo samayn jiray dadka baadiyeysan ee jaahiliyada ah dhaqankooda ma ka mid ahaa ma samayn jireen haalisan waxaan rabaa inaan muxaadaradeeda uga hadlo aqwaalu اlculamaa wa adilatuhum calaa taxriimi اlistimnaa culimadii salafka iyo khalafka siday uga hadleen istimnaha iyo aragtida ay ka qabeen iyo sida nusuusta ay ugu dariishadeen inuu yahay istimnuhu xaraam waxaa muxaadarada qaybteeda kale aan uga hadli doonaa in sha allahu tacaala ashubahaat xawla alistimnaa waaraddu calayha shubahaadkan wadaadkan uu deliishaday oo uu deliil ka dhigtay oon deliil u noqonaynin iyo shubahaadka inaan ka niqaasho oo aan radiyo waxaana ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu mar walbaba uu xaqa uu ina waafajiyo xaqana ilaahay uu nagu dilo xaqana ilaahay uu inagu soo saaro subxaanahu wa tacaala allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba marka hore haddii aan hormariyo qeexidda ama caddaynta alistimna waxa uu yahay istimnaha waxaa la yidhaahaa waa istidcaau اlmani bilyad waa qofku inuu shahwadii dalbado oo manidiisii uu u yeerto dariiqna uu ka dhigto manidu si ay uga timaado gacantiisa taasa waxaa la yidhaahaa istimna wuxuu iska leeyahay istimnaha magacyo dhowra ayaa loo yaqaanaa istimnaha waxaa waxaa loo yaqaanaa magacan hadda aan ku dhawaaqay ee alistimnaa waxaa kaloo istimnaha loo yaqaanaa khadkhada khadkhada waa loo yaqaanaa waa min baabi tasmiyati shay bisawtih waa meesha yani carabtu ay yidhaahaan min baabi tasmiyati shay bisawtih waa shaygii oo codkiisii lagu magacaabay leanna qofku markuu gacanta uu isaga keenayo biyihiisa cod ayaa ka yeeraya oo magacan hadda yani ay carabtu ku magacaabeen cod la mida ayaa gacantu ay dhalin marka uu cawradiisa uu ku qabto oo gacanta mini uu isaga keenayo codka khadkhadada ayaa ka yeeraya gacantii oo shanqarta khadkhad ah ayaa yeeraysa marka waa min baabi tasmiyati shay bisawtih waa codkeedii oo lagu magacaabay marka khadkhadana waa la yidhaha khadkhada waxaa kaloo la yidhaahaa jaldul cumayrana waa la yidhaahaa istimnaha manida gacanta la isaga keeno magaca waxaa loo yaqaanaa jaldul cumayra cumayro la jeedlo kaana waa loo yaqaanaa yacni cumayruhu waa kinaayatun can izakar cumayraha waxay carabtu ay ku qarinayaan waa cawrada ninka ayaa waxaa loo yaqaanaa cumayra marka jaldiguna waa jeedal jaldulcumayra waxay yidhaahaan fulaanun jalada cumayra hebel maanta wuxuu jeedlay cumayrihiisii yacni cawradiisii ayuu gacanta ku jeedlay si uu mani uu isaga keeno marka jaldulcumayrana waa loo yaqaanaa intaa haddaan uga baxo magacyadiisa ma oqoon jireen carabtii hore jaahiliyada yacni waxaan loo yaqaano khadkhada ama jald ulcumayra ama alistimnaa carabtii hore way oqoon jireen waxaadna ka dheehan kartaa markii aad yani dawaawiintooda aada rogrogtid ama kutubta adabka iyo suugaanta carabtii ay ka tageen nimankii yani gabyi jiray ee shucaraa alcarab alqudaama markaad akhriso dawaawiintooda waxaad ka dheehan kartaa in ay yaqaaneen oo dadka jaahiliyada ah oo diinlaawayaasha ah oon ilaahay ka baqaynin in ay isticmaali jireen magacyadan hadda aanu hore u soo sheegnana ay u yaqaaneen liannahu shaacir iyaga ka mida wuxuu yidhi kuwa diinlawayaasha ah wuxuu yidhi nin gabyaay ah markuu suugaan dheer soo mariyey kabacdi idaa xalalta biwaadin laa aniisa bih fajlid cumayrata laa caarun walaa xaraju saasuu gabaygiisa ku yidhi idaa xalalta biwaadin laa aniisa bih fajlid cumayrata laa caarun walaa xaraju wuxuu yidhi haddii aad degto meel toga oo cid ku wehlinaysa iyo cid kuu jeedaahi aysan jirin fajlid cumayra cumayrahaaga iska jaadal uu yidhi si aad meni isaga keento cumayraha wuxuu la jeedaa waa cawrada ninka marka dakarkaaga jaadal ku dhuf uu yidhi oo sidaa meni isaga keen laa caarun walaa xaraju wax ceeba iyo wax dembi ah oo arrinka aad ka helayso malahan buu yidhi waa nin jaahiliyo isagu tashriicsanayo oo yacni wuxuu rabo isagu sharci ka dhiganayo soo ma aragtid midda kale waa qof aan ilaahay muraaqabadiisa iyo cabsidiisu aysan qalbigiisa aysan ku jirin ayaa ka muuqata qofkan shaacirka ah markuu leeyahay idaa xalalta biwaadin laa aniisa bih yacni markaad degto tog wuxuu leeyahay cid ku wehlinaysa aysan jirin ma oga cidda wehlinaysa oo qalbigiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo waxa quluubtiisa ku soo dhici doona ee waxa hadda ku jira cidda la socotaa inay tahay alle subxaanahu watacaala walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala qofka insaanka ah innaga ayaa abuurnay waxaana ognahay waxa naftiisa ka dhex shanqaraya oo naftiisu ay ku waswaasinayso oo qalbiga uu maaragtaa iskala hadlaayo oo weli uusan ku hadlin waanu ogna wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid xiidka halbowlahana waanu uga dhowna marka sidaas ayuusan mid kani shaacirkan uusan ahayn mid ilaahay uga baqahaya uusan u ahayn waxaa kaloo ka mid ah suugaanyahanada carabta gabayadooda ay ku qeexeen arrinkan istimnaha ama jaldulcumayra mid kaloo shaacira yidhi oo yacni xabiska ayaa la dhigay dowladihii hore khilaafooyinkii jiri jiray khilaafo ka mid ah intuu sameeyey lagu qabtay isagoo yacni istimno samaynaya oo gacantiisa mani isaga keenaya ayaa lagu arkay markaas ayaa jeelka la dhigay oo lagu xidhay markaasuu wuxuu ahaa nin suugaanyahana ayuu ahaa gabay ayuu ka tiriyey arrinkaa markaasuu wuxuu yidhi nakaxtu yadii lam artakib muxaraman lahum walam acdu an daawaytu laxmii min laxmii wuxuu yidhi gacantayda ayaan anigu nikaaxsaday wax dhibaata ah oo kale ma aanan samaynin mana aanan ka gudbin inaan labadayda hilib isku daaweeyo oo yacni labadayda hilib inaan isku daawi wuxuu la jeedaa markii shahwa ay qabatay oo cawradaydii ay shahwa qabatay ayaan gacantaydii oo hilibkaygii kale ah ayaan ku daaweeyey buu yidhi maxaa la ii xabisay marka oo xarigga dawladdu ii gelisay ayuu yidhi ninkaas suugaanyahanka ah ee jaahiligaa isaguna marka halkaa waxaanu ka ogaanaynaa dadkii jaahiliyadii carabtii hore inay arrinkan ay samayn jireen iyagoo ku kallifayso yacni dacfuliimaan ma qilatu ddiin ama jahli uu ku kallifaayo ama cabsila-aan rabbi subxaanahu watacaala aysan ka baqaynin arrinkaasna marka ay yiqiineen oo gabayadooda iyo suugaantooda yacni qofkii akhriya uu ka dareemi karo waxaa kaloo yani lagu soo hadal qaaday abulqasim alxariiri kitaabkiisa maqaamaadkiisa ah wuu ku soo hadal qaaday yani meesha ay uga jirto wuxuu yidhi taddaci alxayra litajlida cumayra watastagniya can almuhayra markii ninkii uu la talinayey uu taladii ku jahwareeray oo guurka intuu kala taliyey marna gabadhii bikradaa uu u ammaanay marna uu u caayey haddana garoobkii u ammaanay haddana garoobkii u caayey ayuu yidhi waan jahwareersanahay markaasuu wuxuu ugu jawaabay taddaci alxayra litajlida cumayra watastagniya can almuhayra waxaad sheegan buu yidhi jahwareer si aad cumayrahaaga u jeedasho oo guurkana aad isaga dhaafto yacni istimna inaad samaysaad rabtaa buu yidhi markaasuu isaguna jawaab ku celiyo wuxuu yidhi qabaxa allaahu dannak walaa ashaba qirnak cumrigaaga allaha gooyo maladaadana allaha xumeeya maxaad waxa ay igu malayn buu yidhi manigaa cumayro jeed lahaya oo gacantayda minihiisaga keenahaya oo waxa xaaraanta ah maniga ku tallaabsanahaya ayuu yidhi marka suugaanyahanadii hore waxaa dareemay arrinkan yacni in ay yaqaaneen oo gabayadooda iyo suugaantooda ay ku soo hadal qaadeen iyagoo kuwa yacni cilmiga adabka ka hadla oo aqoonta iyo alla kacabsiga leh ay gabayadooda ay ku xarimeen oo wax ceebahoo laga yaxyaxo oo ay ka dhigeen kuwa jaahiliyadaanuna maaragtaah yacni iyagu aysan u arkaynin wax dhibaato ah maadaama ilaahay aysan ka baqaynin subxaanahu wa tacaala waxaan u gelaynaa marka aqwaal ulculamaa maxay culimmada islaamku yacni ay ka yidhaaheen istimnaha istimnaha waxay ka yidhaaheen culamaa ulislaam ilaa wax shaadoobay oo dhinacii sawaabka ahaa ee toosnaa dhinac maray mooye oo wax ka soo qaad aan lahayn shuduudkiisa culamaaul islaam waxay qabaan in istimnuhu uu yahay qofku inuu gacantiisa mani isaga keeno inay xaaraam tahay ama qofkaasi ha noqoto qof dumara ama ha noqoto qof raga leannahu dumarka sida hadda yacni waddankan aniga hadda aan joogo yacni qaarkood la iga sheegay wallahu aclam xaqiiqada ilaaha garanaya inkastoo dad waaweyn oon ku kalsoonahay arrinka ay iga sheegeen waxaa loo soo sameeyey yacni bahal caag ah oo sidii cawradii ninka oo kale u eg markaasay isdhex gelinayaan si ay mani isaga keenaan dhallinyaradii qayb ka mido iyaguna cumayrahooday jeed lahayaan marka waa arrin khatara runtii yacni ma aha dhallinyarada kulligood dumarka kulligoodna ma aha laakiin dadka laga weyn maayo dad mar walbaba maaragta fasaadsan oo waddadii shaydaanka maaragtaay maray oo shaydaan ugu gacan haatiyey laga weyn maayo marka muxaadaradina waxay khuseyn ragga iyo dumarka guud ahaanba oo dumarkuna waa ka xaaraam inay waxyaalaha noocaas oo kalea intay isgeliyaan ay mani iska keenaan ragguna inay cumayrahooda jeedlaan oo mani ay iska keenaan waa xaaraam culamaaul-islaam sidaa ayay uga hadleen waxaanu soo qaadanaynaa awalan tafsiirka uu iska leeyahay imaamu albagawi raximahu allahu tacaala wuxuu fasirahayay qowlkan alle oo culamaaul-islaam ay kulli ay yacni u daliishadeen gacanta oo mani qofku isaga keeno inay xaaraam tahay والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي أيوة إمام البغوي كتاب في التفسير كأكوفة سراي إلهي وحوير والذين هم لفروجهم حافظون وحلي ذلك هو عورد وذا حفظية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم dumarkooda iyo addoommada iyagu ay iska leeyihiin mooye inta kale kuwa cawradooda ka xifdiya ayaa liibaanay fa innahum hayru maluumiin ma aha kuwo lagu eedaynaayo mar hadday cawradooda dumarkooda u isticmaalaan xaasaskooda kuwa ku eedaysan arrinkaas ma aha wayna ku ammaanan yihiin faman ibtagaa waraa'a dalik fa ulaa'ika hum alcaaduun laakiin xaasaskaas ilaahay u banneeyey iyo addoommahooda wax ka gadaaleeya oo ka dambeeya qofkii raadiya oo isku daya fa ulaa'ika hum alcaaduun kuwaasi waa kuwa xadgudbay ayuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala haddaba alla walaalayaal aayaddaas nafteeda wuxuu inoogu tilmaami qofku inuu cawradiisa uga shaqeeyo dumarkiisa wax aan ahayn inay ka mid noqonayso xadgudubka ilaahay uu ugu hanjabay cadhadiisa iyo naartiisa walciyaadu billaah qofku cawradiisa inuu u isticmaalaahi waa xaaraam waana xadgudub ayuu alle aayaddaa uu ku sheegay waxaan ka ahayn xaaskiisa iyo addoontiisa maadaama addoommo hadda ay go-een oo jihaadkii sharciga ahaa markii muslimiintu ay ka fadhiisteen oo jihaadkii sharciga ahaa uu la baabi'iyey oo cilmaaniyiin iyo gaale iyo dad fusaaqahe faajiriina intay iskaashadeen jihaadkii sharciga ahaa markii muslimiintii laga baabi'iyey oo uu dabar go-ay ayaa markaas waxaa dabar go-ay addoommadii iyaguna ilaa addoommadu waxay mar walbaba dhinac socdaan jihaadka sharciga ah maadaama hadda addoon uusan jirin yacni waa un xaasas un waxa hadda jooga marka qofka xaaskiisa wax aan ahayn cawradiisa u isticmaala ilaahay wuxuu yidhi fa ulaa'ika hum alcaaduun waa kuwa xadgudbay oo xaqii marin habaabay oo cadhada ilaahay ay ku dhacday marka imaamulbagawi markuu aayaddaa fasiraya wuxuu yidhi fiihi daliilun calaa ana alistimnaa'a bilyadi xaraam aayaddani waxay daliil ay u tahay buu yidhi qofku inuu gacantiisa uu isaga keeno biyo ama shahwa ama mani inay xaaraam tahay qaala ibnu juraydin sa'altu cadaa canhu wuxuu yidhi ibnu jurayj waxaan weydiiyey cadaa oo taabici weyn ahay oo dadkii asxaabta nabiga soo gaaray ahaa sala allahu wasalam calayh waxaan weydiiyey cadaa oon ku yidhi adiga asxaabtii nabiga soo gaaray sala allahu wasalam calayh ee ka waran qofku inuu isaga keeno gacantiisa biyo markaasuu yidhi samictu anna qowman yuxsharuuna wa aydiihim xibaala fa adunnu annahum haaulaa wuxuu yidhi waxaan maqlay uu yidhi dad in la soo shirinaayo oo qiyaamaha la soo saaraayo iyagoo gacmahoodu uur leeyihiin fa adunnu annahum haaulaa waxaana u malaynayaa uu yidhi kuwan gacmahooda isaga keena biyaha inay yihiin kuwa qiyaamaha la soo shirinaayo iyagoo gacmahoodu ay uur leeyihiin oo ku markhaati furaaya yacni xumaatada iyo dulmiga ay sameeyeen marka halkaas yacni waxaa ka cad tafsiirka imaamulbagawi inuu leeyahay aayaddani waxay nas ku tahay in istimnuhu uu xaaraam yahay cadaa oo ka mid ahaa dadkii saxaabada nebiga sala allahu wasalam calayhi soo gaaray isaguna uu sheegayba bal xaaraam iska daaye qofkaas in gacantiisa ku markhaati furi doonto oo markaa qofkaasi maaragta gacantiisa uur leh qiyaamaha la soo saarayo ayib kitaabkan ibnulcarabi uu iska leeyahay axkaam alqur'aan ayaa ibnulcarabi wuxuu ku sheegay sanadkiisa xarmala ibnu cabdilcasiis ayaa wuxuu yidhi sa'altu malikan can irajul yajlidu cumayra imaamu malik ibnu anas imaamu daari lhijra ayaan su'aalay qofka cumayrihiisa jeedla yacni waa tii hore aanu ku soo qaadanayo waa qofka ninka cawradiisa inuu gacantiisa ku jeedlo biyo isaga keeno ayaa loola jeedaa qofka cumayrihiisa jeedlahaya ka waran markaasuu fatalaa haadihi alaaya imaamu maalik markaasuu aayaddan akhriyey waaladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ila calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum hayru maluumiin faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun wuxuu yidhi imaamu maalik aayaddaas ayuu alla ku xarimay subxaanahu wa tacaala arrinkan aad sheegayso oo qofku inuu gacantiisa uu isaga keeno mani aayaddaas ayaa ilaahay uu ku xarimay subxaanahu wa tacaala ayib waxaa halkaan aanu ku ogaanay imaamu maalik raximahu llahu tacaala qowlkiisii oo aanu ka soo rarnay kitaabka axkaam alqur'aan ee uu iska leeyahay ibnulcarabi waxaa kaloo imaamu lbayhaqi raximah llahu tacaala kitaabkiisa asunan lkubra sunanka ah uu ku yidhi qaala shaaficiy laa yajuuzu alcamalu bidakari ila fii zawjatin aw milki yamiin walaa yaxilu listimnaac liqowlihi tacaala waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ila cala azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun waxaa sunan lkubraa bayhaqi uu ku yidhi imaamu shaafici ayaa wuxuu yidhi ma bannaana qofku inuu cawradiisa uga shaqeeyo waxaan xaaskiisa ahayn xalaalna ma aha qofku inuu gacantiisa biyo isaga keeno ama mani uu isaga keeno liannahu ilaahay wuxuu leeyahay waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila cala aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumin faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun aayaddaas ayaa daliil u ah ayuu yidhi imaamu shaafici raximah llahu tacaala marka halkaa waxaanu ka ogaanay imaamu shaafici inuu aayaddan isaguna u daliishaday inay xaaraam ay yani ka dhigtay istimnaha ay xaaraam ay ka dhigtay ibnu kasiir isaguna markuu aayaddan nafteeda uu ka hadlayay kitaabkiisa tafsiirka wuxuu yidhi waqad istadalla alimaamu shaaficiy waman waafaqahu bihadihi alaaya cala taxriimi alistimnaai bilyad waxaa imaamu shaafici iyo culimmada ku raacday aayaddan ay u daliishadeen in qofku gacantiisa inuu biyo isaga keeno ay xaaraam tahay ayuu yidhi ibnu kasiir raximah llahu tacaala kitaabkiisa tafsiirka ah ayuu arrinkaa isaguna uu ku sheegay taasina marka waxay tusin xaafid ibnu kasiir isaguna inuu u daliishaday aayaddan inay xaaraam tahay qofku inuu gacantiisa biyo isaga keeno qur-aankii uu xarimay wuxuu kaluu ibnu kasiir uu ku daray wastanasuu bixadiisi anas ibni maalik cani nabiyi sala allahu wasalam calayh sabcatun laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walaa yajmacuhum maca alcaamiliin wayudkhiluhum annaar awala adaakhiliin ila an yatuubuu faman taaba taaba allahu calayh annaakixu yadah walfaacilu walmafcuulu bih wamudminu alkhamr wadaaribu waalidayhi xataa yastakiisa waalmu'dii jiiraanahu xataa yalcanuuh wاnnaakixu xaliilata jaarih wuxuu yidhi ibnu kasiir tafsiirkiisa uu ku sheegay waxay wehel ka dhigteen buu yidhi aayaddaas inkastay isaga caddahay gacanta in biyo laysaga keeno inay xaaraam tahay ay ku caddahay waxay kaley weheshadeen uu yidhi wehel ay ka dhigteen xadiidkii anas ibnu maalik uu nabiga ka warinayay sala allahu wasalam caleyh nabigu yidhi toddoba qof ilaahay qiyaamaha ma eego dembigoodana ma dhaafo ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu geliyaa naarta qolada ugu horrayso naarta gelaysa ayayna ka mid noqonayaan walciyaadu billaah inay arrinkaa ka toobad keenaan mooye qofka ugu horeeya waa qofka gacantiisa nikaaxsaday oo gacantiisa naagaystay ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo qofka gacantiisa naagaysta oo gacantiisa biyo isaga keena ilaahay subxaanahu watacaala aakhira dembigiisa ma dhaafo kuwa naarta gelinaya ayuuna ugu horeeyaa qofka gacantiisa naagka dhigta iyo walfaacil walmafcuulu bih iyo labada qof oo dabada iska fuusha isliwaada iyo mudminu lkhamr qofka khamrada sameeya iyo wadaaribu waalidayhi xataa yastakiisa iyo qofka labadiisa waalid garaaca ilaa ay ka qaylisiiyo oo ay gargaar ay ka weydiistaan ay ka gacnahatiyaan oo iga gargaara ay yidhaahaan iyo qofka deriskiisa dhiba xataa yalcanuuh ilaa derisku ay ka lacnadaan wanaakixu xaliilata jaarih iyo qofka maaragtaahay ka zinaysta deriskiisa maaragtaaha ninka deriska la-ah xaaskiisa qofka ka zinaysta iyadoo zinadoo dhan cara ilaahay subxaanahu watacaala iyo naar iyo foolxumo adduunyo iyo mid aakhiro ay leedahay ayaa haddana zinada derisku ay taas zinada kuwa ugu sii dembi badan ayay noqon subxaan allah xadiiskaasna way weheshadeen buu yidhi xaafid ibnu kasiir inkastoo xadiidka uusan ahayn xadiis saxiixa laakiin aayadda ayaaba ku cad meesha oo xadiidka dee waxaa ku jira nin la yidhaaho maslamatu bnu jacfar ayaa ku jira oo yacni majhuul ah oo xadiidku waa xadiis daciifa weye laakiin waa istinaas oo masalada waa loo weheshan mooye daliilka rasmiga ah ee masalada loo daliishanayo waa aayadda ilaahay subxaanahu watacaala iyo axaadiista faraha badan oo aanu gadaal ka sheegi doono insha allahu tacaala waxaa kaloo maaragtaahay sidaas oo kale tafsiirkan baxrulmuxiid markuu ka hadlahayo qowlkan ilaahay faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun wuxuu yidhi yashmalu qowluhu tacaala waraa'a dalik alliwaad walistimnaa bilyad mar haddii ilaahay yidhi wixii xaaskaaga ka dambeeya inaad maaragtaahay cawradaada ugu isticmaashaahe waa xadgudubo waa xaaraam waxaa soo gelahayuu yidhi liwaadka oo dadka yacni dabada dadka ka fuula iyo kuwa gacantooda biyaha isaga keena kuwaniba aayaddan ayay soo gelahayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku eedeeyey waxaa kaloo sidaas oo kale maaragtaahay tafaasiirta dhan yacni kama gaarno hadda jaanisna uma hayno laakiin tafaasiirta kulligood sidaas ayay wada qorayaan in aayaddan ay ku caddahay isimnuhu inuu xaaraam yahay waxaa kaloo shinqiidi uu ku yidhi tafsiirkiisa adwaa'u lbayaan iclam annahu laa shaka fii anna haadihi alaaya tadullu bicumuumiha calaa manci listimnaa'i bilyad wuxuu yidhi waxaad ogaataa wax shakiya inaysan ku jirin ayuu yidhi shinqiidi adwaaulbayaan uu ku leeyahay aayaddani inay cumuumkeeda ku tusinayso gacanta qofku inuu mani isaga keeno inay xaaraam tahay marka kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sidaa yani u caddeeyey oo u qeexay walaalayaal yacni in maaragtaahay gacanta qofku uu biyo isaga keeno inay maaragtaahay xaaraam ay tahay waana qofka muslimka mar walbaba waa inuu alla kacabsiga uu ku dadaalo waa inuu qalbigiisa waardiyeeyo waa inuu indhihiisa waardiyeeyo waa inuu xibnihiisa dhan uu ka waardiyeeyo waxa ilaahay caragelinaya subxaanahu wa tacaala maniduna waxay ka mid tahay walaalayaal waxyaalaha ugu sharta badan oo qofka muslimka ah cadhada iyo naarta ilaahay subxaanahu wa tacaala u sababi kara walidaalika waxa wanaagsan qofku mar walbaba inuu ilaahay ka magan galo sharta manidiisa sida nabigu sal allahu wasalam calayhi uu ku amray xadiiskii abu daawuud uu sunankiisa ku warinayay min xadiisi abi axmed shakal ibni xumayd wuxuu yidhi shakal ibnu xumayd qultu yaa rasuula allah callimnii ducaaa saxaabigan shakal ibnu xumayd ayaa wuxuu yidhi rasuulka ayaan ku yidhi sala allahu wasalam calayh rasuulka ilaahay waxaad i bartaa duco markaasuu nabigu sala allahu wasalam calayhi wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahaa allaahumma innii acuudu bika min shari samcii wa min shari basarii wa min shari lisaanii wa min shari qalbii wa min shari maniyii waxaad tidhaha ilaahu waxaan kaa magan galay dhegahayga shartooda inay dhegahaygu ay naariga geliyaan indhahayga shartoodaan ilaahu kaa magan galay oo inaan indhaha ku fiiriyo cawrada dadka muslimiinta ah iyo haweenka ajaanibta ah inaan ku eego ayaan ilaahu kaa magan galay sharta carabkayga ayaan rabbiyow kaa magan galay sharta qalbigayga ayaan rabbiyow kaa magan galay sharta manidayda ayaan rabbiyow kaa magan galo manidaydu manidaydu iyo shahwadaydu inay naar i geyso oo caradaada ay i geyso ayaan rabbiyow kaa magan galay ducadaa ku ducayso ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi shakal ibnu xumayd xadiidka abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey marka taas waxaa loo baahan yahay waa nabiga sala allahu wasalam calayhi sunnadii uu saxaabadiisa bari jiray oo qof walba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan galo sharta manida khusuusan qofku mar hadduu dhallinyaro yahay oo uu shaab yahay aad ayuu u imtixaanan yahay haddana uu yahay qof caazib ah qof caaziba hadduu yahay oo shaab ah oo cusubo yani ay ku kulmeen iyo shaabnimo ay ku kulmeen aad ayaa loo imtixaanay qofka waa inuu aad uu isku ilaaliyo shaydaanku wuxuu leeyahay madaakhil fara badan iyo duruq fara badan iyo albaababa fara badan oo uu doonayo inuu shayddaanku uu ka soo galo ayuu maaragtaahay leeyahay walidaalika waxaa muhima inuu maaragtaahay mar walbaba il gaara uu ku eego meesha shayddaanku uu ka soo gelaayo waa inuu qalbigiisa waardiyeeyo waa inuu indhihiisa waardiyeeyo waa inuu xubnihiisa dhan uu waardiyeeyo waa inuu maaragtahay ogaado adduunyadu inay hal saac tahay halkaas saac ka bacdina la guranaayo qof walbaahi waxay samaysato oo xumaato iyo wanaaga waa inuu qofka shaabkaahi maaragtahay mar walbaba uu noqdo shaab munqadic ila allah munqadic ilaa cibaadatihi munqadic ilaa taqwaah alla kacabsiga iyo cibaadada ilaahay qof u go'ay indhihiisa waardiyeeya manidiisa waardiyeeya qalbigiisa waardiyeeya waa inuu noqdo qofka shaabkaahi maadaama imtixaan uu ku jiro walidaalika walaalayaal culamaaul islaam sidaas ayay maaragtaahi ka yidhaaheen waad arkaysaan waxaa majmuuca sidaas oo kale imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca wuxuu ku yidhi wa ama alistimnaa'u bilyad fa xaraam bilaa khilaaf liannahu xaraamun fii hayri alixraam fa fi lixraami wlaa markuu kitaab alxaj uu ka hadlaayey imaamu nawowi raximah allahu tacaala muxaramaadka yacni qofka xaajiga ah iyo gabadha xaajiyadda ah waxyaalaha laga xarimay markuu ka hadlaayey imaamu nawowi raximah allahu tacaala wuxuu ku yidhi qofka xaajiga waxaa ka xaaraam ah inuu gacanta uu biyo isaga keeno bilaa khilaaf wax khilaafuna arrintaa culimmada dhexdeeda kama jiraan liannahu xaraamun fii hayri alixraam liannahu qofka asagoon xaajiba ahayn ayay xaaraam ahaan jirtuu yidhi arrinkani fa fi lixraami awlaa hadduu xarman yahana de kaba sii daranba hadduu xarman yahana wuxuu yidhi kaba sii daran waxaa kaloo ibnu taymiya uu ku yidhi sheekha ibnu taymiya kitaabkiisa majmuuc alfataawa wuxuu ku yidhi wa akharuhum laa yubiixuuna likhawfi alcanat walaa kayrih wuxuu yidhi culimmada intooda badan ma bannaynayaan qofku inuu gacantiisa uu biyo isaga keeno ama zinaha ka baqo ama yuusan zina ka baqin ma bannaana buu yidhi waxaa kaloo ibnu qayim isaguna uu ku yidhi kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id wuxuu ku yidhi wاsaxiixu cindii laa yubaax lianna اnabiya sala allahu wasalama calayhi inamaa arshada saaxiba ashahwa ila asawm aniga agtayda waxaa sax ku ah buu yidhi in nabiga sala allahu wasalama calayhi yacni inaysan bannaanayn buu yidhi gacanta in yacni biyo laysaga keeno liannahu nabigu sala allahu wasalama calayhi qofkii shahwada u sheegtay ee dhibaatada iyo doobnimada u sheegtay nabigu wuxuu ku hanuuniyey inuu soomo dariiqaasuu nabigu ku hanuuniyay ee nabigu kuma hanuunin inuu gacantiisa biyo isaga keeno marka waad arkaysaan walaalayaal culimaau lislaam in ay maaragtaahay qeexeen oo ay caddeeyeen aqwaashii culimmada iyo kutubtooda kulli aanu ka soo rarnay in yacni istimnuhu uu xaaraam yahay istimnuhu inuu xaaraam yahay in kutubtooda aanu ka soo rarnay waad arkaysaan marka yacni haddii la helo hal sheekh oo masaladan isagu yacni sida sawaabka ahee toosan dhinac maray ma aha qofku inuu halkaas sheekh uu maaragta oo culimaaulislaam oo dhan khilaafay inuu halkaas sheekh keligiis u aado ma aha liannahu nas cad aayad cad ayaa meeshan taalla qofku hadduu nas cad uu khilaafana qof loogu nusraynaayo oo loogu hiilinaayo ama muxaabaad iyo mujaamalo loogu gelaayo nusuus qof khilaafay ma jirto ayan kaana qofku wuxuu doonayo magacuu doonaba ha sheegto lanna qofka mujtahidka ahi khada'iisa laguma raaco hadduu gafo walidaalika awsaaci wuxuu leeyahay sida dahabi uu siyarkiisa ku soo guuriyey man tatabaca rukhasa almadaahib wa zallaati almujtahidiin faqad raqa diinuh dahabiga ayaa siyarkiisa awsaaci ka soo guuriyey arrinkaa wuxuu yidhi imaam alawsaaci qofkii madaahibta waxyaalaha ay ruksaynayaan raacraac ku sameeya wa zallaati almujtahidiin iyo culimmada dadaalka bixisay meelaha ay ku kufkufeen oo ay ku gafeen qofkii gurubsada faqad raqa diinu qofkaa diinkiisu wuu jilcay waman akhada biqowli almakiyiina fi lmutca waalkuufiyiina fi lnabiid waalmadaniyiina fi alghinaa waashaamiyiina fi cismati alkhulafaa faqad jamaca shara kullah wuxuu yidhi awsaaci qofkii yidhaahaa culimmadii heer maka oo iyagu nikaaxulmutca banneeyeen ayaan ku raacahaya oo nin caalimahoo culummada makaa bannaysay nikaahulmutca kuufiyiintana waxaan ka qaadanahayaa nebiidka ay banneeyeen madaniyiintana waxaan ka qaadanahayaa heesaha ay banneeyeen faqad jamaca shara kullah shartii oo dhanba waxba kama tegin haddii qof walba imaam walba meesha uu zallada ku leeyahay oo uu khadaca ku leeyahay qofku uu soo gurubsado diinla-aana ku dhacaysa wiil awsaaci oo culimmadii salafka ka mid ahaa walidaalika waxaaba loo baahan yahay masalada haddiiba waa xaaraan iyo waa xalaal laysku khilaafo oo hadda tan khilaaf weyn maba ka taagnaba laakiin lacalla haddii khilaaf weyn xataa masalada waa xalaal iyo waa xaaraam laysku khilaafo qofka muslimka ah waa inuu ixtiyaad sameeyo jaanibka xaaraamkana uu qaato leannahu jaanibka xaaraamka hadduu qaato diintiisii waa u nabadgasha si yaqiin ah ayaa iimaankiisii iyo diintiisii ay u nabadgaleen walidaalika qofka muslimka ah waa inuu iska ilaaliyo arrinkan istimnaa bilyaddi ama ha noqdo qof raga ama qof dumara ha noqdo waa inaana lagu kadsoomin wadaadkan maalin dhaweed muxaadaradan qabtay oo dadka dhallinyarada ahi ay qaarkood intay dhegaysteen oo yidhaaheen yacni shariidadiisii ayaan dhegaysanay cajiladiisii ayaan dhegaysanay oo ay ku fidnoobeen qaarkood waa inay iska ilaaliyaan mar haddii xaqii loo caddeeyey kabacdi waxaa muhima marka walaalayaal in mar walbaba aanu ogaano oo aanu isku baraarujinno sunnada nabigeena sala allahu wasalama calayh inay qeexday oo ay caddaysay oo ay ka digtay yacni manida in loogu isticmaalo meel aan ahayn xaaskaaga waa xaaraam waxaan rabaa yacni nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayh in badan wuu ka hadlay yacni sida lagu daaweeyo qofka shahwadu maaragtaahay ay qabatay oo maaragtaahay yacni shahwadiisu ay ka qaalib noqotay oo ka baqa shahwadiisu inay maaragtaahay meel xun geyso sida uu ku daaweynaayo wuu noo qeexay wuuna noo caddeeyey nabigeena sala allahu wasalam calayh ilaahayna kitaabkiisa ayuu noogu caddeeyey waxaa wadaadkan ka mid ah waxyaalaha uu maaragtaahay yidhi maalinta wadi yani shariidka duubay oo cajalada duubay oo muxaadarada jeedinayay qofkii zina ka baqa way u bannaan tahay ayuu yidhi waa khalad hadalkaas waana been abuura diintii lagu been abuurto leannahu nabigeena sala allahu wasalam calayh qofkii zina ka baqa oo shahwadu ay uus yidhaaho amay kaa adkaata is yidhaaha waxaa lagu daaweynaayo wuu inoo sheegay nabigu sala allahu wasalam calayh xadiidkii bukhaari uu warinayey ayaa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bnu yaziid dakhaltu maca calqabat waalaswad calaa cabdillaah faqaala cabdullaahi kunna maca anabiyi sala allahu wasalama calayhi shabaaban laa najidu shay-a wuxuu yidhi saxaabigani nabiga ayaanu waxaanu la joognay innagoo dhallinyaro ah laa najidu shay-a waxaan ku guursanana anaanu helaynin faqaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu wasalama calayh rasuulku wuxuu nagu yidhi yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatasawaj fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastatic fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wija dhallinyaradiinnan oo saxaabada ah qofkii awoodi kara guur ha guursado liannahu guurku indhaha ayuu laabaa cawrada ayuu xifdiyaa qofkii aan awoodi karin inuu guursadana bal fiiri irshaadaadka nabigeena sala allahu wasalam calayh qofkii aan awoodi karin inuu guursadana ha soomuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh marka sunnada nabigu waa sida irshaadaadka nabigeena sala allahu wasalam calayh nabigu wuxuu ku hanuuniyey qofka caajibka ah ee doobka ah ee dhallinyarada ah ee awoodi waaya guurka wuu sheegay siduu ku xallinayo zina isaga baqa waman lam yastadic fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wija ha soomuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh laakiin soobka yacni shahwada daciifinaaya ma aha yacni sida dadka qaarkood ay u soomaan waa inuu qofku yacni alwaan min aladcima uu maa'idadiisa ku soo buuxiyo oo miiska uu soo saarto iyo firaashka uu soo saarto meeshan markuu afurahayo halkan uu dhigo maaragtaay hilib odkaca halkan uu dhigo maaragtaay hilib foornaysan halkan uu dhigo maaragtaay hilib garow lagu kariyo maraq la dhex dhigay halkan uu muufo dhigto halkan uu baasta dhigto halkan uu cabitaan dhigto markaasna uu yidhaaho soomkaas noocaasa maaragtaay shahwo aan yacni iga jebinaya oon kula dagaalamahaya shahwo kaa ma ah midka nabigu tilmaamay sala allahu wasalam calayh waxaa la doonahayaa wax yar inaad ku afurto suxuurtana aadaad isaga yarayso waa midka noocaasa midka maaragtaahay daawada leh oo manida daaweynaya oo shahwada yaraynaya walidaalika xadiidkan bukhaari walaalayaal waxaad ka arkaysaan irshaadaadka nabiga sala allahu wasalam calayh oo qofkii zina ka baqda nabigu sala allahu wasalam calayh uu ku hanuuniyey inuu soomo hadduusan guur awood u lahayn qur-aanka ilaahayna irshaadaadkiisa waad dareemi kartaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka aan awoodi karin guurka wuxuu alla kula dardaarmay oo alla ilaahay yani qur-aanka uu ku leeyahay waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih ilaahay wuxuu leeyahay kuwa aan awoodi karin guurka ha dhowrsadaan ilaa ilaahay fadligiisa uu ka deeqaayo ilaahay ha dhowrsadaan ayuu yidhi qofkaan nikaax awoodin oo qarash ay gabar ku guursato aan haysan ilaahay ma odhan faliyastamni bilyad gacantiisa ha iska isticmaalo lama odhan nabiguna sala allahu wasalam calayh waman lam yastadic fa calayhi bisawm qofkaan nikaax awoodin fa calayhi bisawm ayuu yidhi fa calayhi bilistimnaan nabigu ma dhihin qofkii aan nikaax awoodin gacantiisa ha naagaysto ma uusan odhanin nabigu sala allahu wasalam calayh marka kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigu sala allahu wasalam calayhi sidaa ayay ku hanuuninayaan inuu qofku maaragtaahay yacni hadduusan awoodi karin guurka inuu sabro naftiisana uu la dagaalamo liannahu nabigu sala allahu wasalam calayhi wuxuu yidhi almujaahid man jaahada nafsah qofka mujaahidka rasmiga ah waa qofka naftiisa jihaad la gala marka qofku inuu naftiisa jihaad la galo ayaa maaragtaahay muhima oo uu sameeyo nabigana sala allahu wasalam calayhi dad badan ayaa waxay u sheegan jireen inaysan heli karin waxay ku guursadaan haddana nabigu wuxuu farta ugu tilmaami jiray soom iyo wax la mid ah ee nabiga sala allahu wasalam calayh weligii qofuu uu tilmaamay oo dhallinyaro ah oo uu yidhi gacantaada mini isaga keen ma jirto leannahu taasi waa xaaraan xare ilaahay subxaanahu watacaala iyo naarta ayuu ka heli walidaalika xadiidkii bukhaariga ee min xadiisi abi hurayra waa kii abi hurayra intuu nabiga u yimid sala allahu wasalam calayhi yidhi yaa rasuula allahi innii rajulun shaab waana akhaafu calaa nafsi alcanat walaa ajidu maa atasawaju bihi nnisaa wuxuu yidhi abu hurayra nabiga ayaan u imid anigoo dhallinyaro ah sala allahu wasalam calayhi markaasaan waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow waxaan ahay nin dhallinyaro ah naftaydana waxaan uga baqahayaa zino mana helaayo waxaan dumar ku guursado oo qarasha nabigu wuu iga aamusay sala allahu wasalam calayh haddana hadalkii ayaan ku soo celiyo wuu iga aamusay haddana waan ku soo celiyo wuu iga aamusay haddana arrintii ayaan ku soo celiyey markii afaraad ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh ya abaa hurayra jafa alqalamu bima anta laaqin fakhtasi calaa dalika awdar abu hurayrow wixii aad la kulminaheed waa laguu qoray haddaadan ilaahay ka baqayn marka waa yahaye xaniyaha miyaad iska jari xaniyaha ma isdhufaani oo ma xaniyahaad iska bixinaysaa saxaabiga abu hurayra xaniya iska bixiniyo miyaad iska bixin buu yidhi oo xaaraantaa ka weyn miyaad u socotaa marka haddii maaragtaay istimnaha gacantaa ka fududayd gacan in mini laysaga keeno ayaa arrinkaa ka fudud nabigu waa ku hanuunin lahaa wuu u sheegi lahaa hadday arrinkaasi xalaal tahay oo wuxuu dhihi lahaa abu hurayra haddii dhibkaasi ku haysto yacni cumayrahaaga jeed mana dhihin nabigu sala allahu wasalam calayh xaasha lilaah ilaahay wuu ka fogeeyey waxaa inuu yidhaaho nabigeenu salawaatu ullaahi waaskaa tasliimaatihi calayh marka saxaabadii yacni caajibiinta ahaa oo doobabka ahaa oo mucsiriinta ahaa oo waxba aan heli karin nabigu sala allahu wasalam calayhi oo bulshada ka buuxay saxaabada saasuu kula dardaarmi jiray oo uu ku hanuunin jiray qof saxaabi ah oo mucsir ah oo faqiir ah oo caajib ah oo doob ah oo lagu hanuuniyey ma jirto mana dhicin inuu maaragtaa yacni gacantiisa uu meni isaga keeno ma aysan dhicin mana lagu hanuunin laakiin waxaa muhima mar walbaba oo aan kula dardaarmahaya dadka waalidiinta ah oo gabdhaha dhalay ee bulshadeenna soomaaliga ah inay dhallinyarada mar walbaba ay u fududeeyaan guurka oo guurka aan la cuslayn sunnada nabigu sala allahu wasalam caleyh waxay ahayd guurka in la fududeeyo oo qofka lagu qiimeeyo akhlaaqdiisa oo aan lagu qiimayn dirham iyo dollar iyo daaradda dheer inuu qofku u leeyahay inuu hanti leeyahay midna aan lagu qiimaynin gabadhaada maantay waxay yacni adiga wanaag iyo sharaf iyo ammaanku ah inay ku hesho nin akhlaaq leh oo ka astura oo si wanaagsan ula dhaqma oo diintana ku tarbiyeeya inay hesho taas ayaa ammaan weyn adiga ku ah walidaalika jaanibka dhinaca waalidiinta waxaa muhima sunnada nabiga sala allahu wasalam calayh bulshadii nabigeenna la noolaa jirtay sala allahu wasalam calayh waxay ahaayeen bulsho guurka fududeeya sidaas ayaana nabigu sala allahu wasalam calayh kula dardaarmi jiray walidaalika xadiidkii bukhaarigu warinahayay ee min xadiisi sahl bni sacdin asaacidiy ayaa wuxuu ahaa jaaءat imra'aة ilى rasuuli الlah salى اllahu waslm عalayh faqaalat ya rasuula اllahi ji'tu ahabu laka nafsii gabar ayaa nabiga u timid sala اllahu waslm alayh markaase waxay tidhi rasuulka ilaahayo waxaan kuugu imid inaan naftayda kuu hibeeyo markaasuu nabigu eegay oo markaa gabadha inuu guursado wakhtigaa diyaar uma ahayn nabigu salى اllahu waslm calayh markii gabadhii ay aragtay nabigu inuusan diyaar u ahayn ayay iska fadhiisatay markaasaa nin saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi yaa rasuula allahi lam yakun laka biha xaaja fasawijniiha rasuulka ilaahay gabadha haddaadan wax dana ka lahayn aniga iguuri oo igu nikaaxi wuxuu yidhi markaa nabigu sala allahu wasalam alayh hal cindaka min shay wax ma haysataa buu yidhi yacni gabadha lagugula nikaaxiyo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo maya wuxuu yidhi markaa nebigu oradoo bal ahladaadii iyo qoyskaagii iyo qabiilkaagii dhex galo bal inaad wax heli karto gabadha lagugu nikaaxiyey soo raadi ninkii wuu baxay wuu soo laabtay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waxba waan soo waayey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayh undur walow khaataman min xadiid war faraati biraba allaha ka dhigo faraati bir ah baa allaha ka dhigee wax allaha ka dhigee gabadha wax meher loo siiyo soo raadi buu yidhi faraati bir xataa miyaad weynaysaa balaga walaale yaa faraati bira ama faraati burukaati ah ayaa gabdhaha meherkoodu ahaan jiray qofkii faraati bira heli kara ama faraati burukaatiya heli kara ama faraati maara heli kara ayaa sunnada nebigu ay ahayd in gabdhaha loo nikaaxiyo oo lagu guuriyo mar haddii akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay maantana diintii waanu khilaafnay walaalayaal iyo jidkii nabigu noo jideeyey sala allahu wasalam calayh oo waxa maanta maaragtaahay kallifay in gabdhihii waalidiinta yacni dadkii lagala cararo oo si tuuga ah loo soo nikaaxsado waxa maanta maaragtaahay kallifahaya waxaa weye inta badan yacni dadkii waalidiinta ahaa ayaan sunnadii u maraynin guurkii sida sunnada ahay saxda aan u maraynin gabadhu ma aha gabarh saylad ku xiiran oo sidii addoommada loo iibsado oo qofku ninku uu ku gorgortamo waalidka uu ku gorgortamo ma aha oo uu yidhaaho intaasoo geela haddaadan isiinin intaasoo yarada haddii aadan keeninin gabadhaiyo kugu nikaaxi maayo bal fiiri yacni ka baqi maayo mana ka fakeraayo waa oday arxan laawo ah gabadha mustaqbalkeeda yaa u roon xilligan inay guursato oo ay maaragtaahay dhowrsanaato oo awlaad saalixiin oo ahludiina ilaahay uu siiyo oo meel ay degto oo sharafteeda iyo diinteeda gabadhu ay xafidato ka fekeri maayo wuxuu maaragtaahay ka fekeri keliya oo fikirkiisa uu ku soo gaabiyey waxay noqdeen yaa gabadha un maaragtaahay ka taajir oo xoolaha ka qaado ma aha walaalayaal arrimahaas noocaas oo kale ah waa inay waalidiintu ay ka digtoonaadaan oo guurkan ay waafajiyaan sidii nabiga sala allahu wasalam caleyh xilligiisa ahaa faraati bira raadi unbaa ninkaa lagu yidhi ninkii saxaabigaa wuu tegey wuxuu rasuulka ilaahayow walaa khaataman min xadiid xataa faraati bira waan waaye walaakin haadaa izaari maradanaan hayaahu yidhi go-aanaan gabadha u hayaa markaasuu rasuulku sala allahu wasalam caleyh wuxuu yidhi maa tasnacu biizaarika in labista lam yakun calayha minhu shay wa in labisathu lam yakun calayka minhu shay oo hal mar see yeelaysaan buu yidhi nabigu idinkuma filla ninkii waa iska fadhiistay muddo dheer markuu meesha fadhiyey nabiguna uu arkay sala allahu wasalam calayh inuu ninkani murugeysan yahay ayuu yidhi maadaa macaka min alqur'aan walba qur-aanka wax ma ka taqaanaa markaasuu ninkii saxaabigaa wuxuu yidhi macii suuratu kada wa suuratu kada intaasoo suuradoodan qur-aanka ka xifdisanahay nabigu wuxuu kuu yidhi sala allahu wasalam calayh taqra'uhunna can dahri qalbik aad ma u xifdisan tahay suuradaha wuxuu yidhi haa idhab faqad mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan qur-aankaasaan kugula nikaaxiyey oraduu yidhi oo gabadha meherkeedii ah balaga walaal saasaa la doonayaa waa sunnada nabigu ahayd sala allahu wasalam calayh in guurka loo fududay walaalayaal marka waxaa la doonayaa in mar walbaba yacni laga digtoonaado qadiyada noocan oo kale ah oo istimnaha ama khadkhadada ama jaldul cumayr ah waxyaalaha noocaasoo qofku manidiisa inuu gacantiisaga keeno waxa wax yacni wax xalaala ma aha waana xaaraam sunnada nabiguna sala allahu wasalam caleyh sidaasay aheedoo dadka maaragtahay doobabka ah wuxuu nabigu kula tali jiray sala allahu wasalam calayhi inay guursadaan hadday wax heli karaan haddaysan markaa aysan guursan karinna wuxuu nabigu kula taliyey sala allahu wasalam calayhi inay soomka ay ku dadaalaan leannahu soomkaas ayaa maaragtaahay la dagaalamahaya shahwada oo goynahaya hadduu cuntada qofku uu iska yareeyo waxaan rabaa inaan ka hadlo qadiyad yacni shubahaadka uu daliishaday wadaadkan yacni iftooday arrintan waa inay bannaan tahay qofku gacantiisa inuu mani isaga keeno waxyaala uu daliishado yacni daliilna aan u noqonaynin inaan marka yacni u galo shubahaadkaas ka niqaashidooda iyo radintooda yacni shubhada yacni ugu horraysa waxay ahayd oo wadaadkani maaragtaahay uu daliil ka dhigtay aan daliilna u noqonaynin wuxuu keenay asar ibnu cabbaas laga wariyey oo bayhaqi uu sunankiisa ku warinayo ayuu keenay oo wuxuu yidhi ibnu cabbaas bayhaqi ayaa sunankiisa wuxuu ku wariyey buu yidhi nin la yidhaaho muslim albatiin ayaa ibnu cabbaas wuxuu ka wariyey annahu su'ila cani alkhadkhada cabdullaahi ibni cabbaasaa la su'aalay cabdullahi ibni cabbaasow ka waran khadkhadada ka waran waxaana su-aashaa weydiinahayaa cabdullahi ibni cabbaas muslim albatiin ayaa weydiiye oo yidhi cabdullahi ibni cabbaas oo khadkhadada ka waran oo qofku inuu gacantiisa minihiisaga keeno markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas nikaaxu alamati khayrun minhu addoon in la guursado ayaa ka khayr badan wa huwa khayrun min azina isaguna zinaduu ka khayr badan yahay oo zinaduu ka roon yahay qofku inuu manidiisa yani isaga keeno gacanta maniduu xoogaa ka khayr badan yahay arrinkaa ayuu daliishaday waxaan rabaa arrinkaa inaan ka niqaasho horta arrinkan yacni isagu uu daliishaday yacni cibaarada wuu soo kala gooyey cibaaradan wuu soo kala gooyey liannahu imaamu albayhaqi raximahu allahu tacaala wuxuu meeshan wadaadku uu ka soo guuriyey asarkan uu ku tilmaamay nafteeda inay xaaraam tahay marka arrinkaas uu ka soo tegey mar uusan sheegin waa khiyaano xagga naqliga uu ku sameeyey liannahu sunanka meeshan uu ka soo guuriyey nafteeda wuxuu ku yidhi albayhaqi qaala ashaaficiyu laa yajuusu alcamalu bizakar ila fii zawjatin ow milki yamiin walaa yaxilu listimnaa xalaal ma aha buu yidhi gacanta in meni laysaga keeno midda kale asarka naftiisu wax ka sugnaaday ma aha cabdullahi ibnu cabbaas asarka naftiisa markaan ka niqaashno ma aha asar jira wax ka jirana male cabdullahi ibnu cabbaas inuu sidaa yidhi liannahu asarka sanadkiisa waxaa ku jira inqidaac liannahu ninkan la yidhaha muslimulbatiin oo laleeyahay muslimulbatiinaa su'aalay cabdullahi ibnu cabbaas arrinkan muslimulbatiin xaggee cabdullahi ibnu cabbaas uu ku arkay maba soo gaarinba isku waktina ma ahayn haye shaqaba iskuma laha isku qarnina ma aha isku casrina ma aha isku zamanna ma aha marka asarkaasi sidaasu wuxuu yahay asar daciif ah oo inqidaac uu ku jiro sidaasaa marka aan loo dariishan karinba oo wax jiraba ma aha waxaas waxaan rabaa asarka kale oo uu dariishadayna haddana ka niqaasho asarka uu soo guuriyey oo cabdullahi ibni cabbaas abi zubayr ayaa wuxuu ka soo guuriyey cabdullahi ibni cabbaas ana gulaaman ataahu fajacala alqowm yaquumuuna waalghulaamu jaalis wuxuu arkay cabdullahi bni cabbaas dad meel fadhiyey oo kulli fadhigii ka wada istaagay laakiin hal wiiloo aan istaagaynin oo meesha iska fadhiyay ayuu arkay cabdullahi bni cabbaas markaasaa dadkii istaaga waxay yidhaaheen qum yaa ghulaam war wiilkanow istaag maxaa kugu dhacay markaasuu cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi dacuuh shayun maa ajlasa iska dhaafa waxba uun meesha uu ku hayaahe waxba uu fadhiga ku celiya iska daaya cabdullahi ibni cabbaas si gooni ah ayuu wiilkii u waraystay wuxuu yidhi markaa yabna cabbaas innii ghulaamun shaabun ajidu gulma shadiida cabdullahi ibni cabbaasoo waxaan ahay wiil dhallinyaro ah shahwo aad ayaa ii haysa oo shahwadaydaa zaa'id ah fa adluku dakarii xataa unzil marka gacantayda ayaan yani dakarkayga iyo cawradayda aan ku salsalaaxaa si biyo iiga timaado cabdullahi ibni cabbaasow markaasuu cabdullahi ibni cabbaas ku yidhi khayrun min azinaa zinuu ka roon yahay iska wad haye marka waxaan rabaa asarkaa inaan ka niqaasho asarkaasi isaguna wax jira ma aha cabdullahi ibni cabbaasna hadalkaa kama sugnaanin liannahu abu zubayr ninkan la leeyahay lam yasmac min ibni cabbaasin shay-an ninkan abu zubayr ibnu cabbaas waxba kama uusan dhegaysan weligiina hal kelima kama uusan maqlin marka asarkaasi sidaasu wuxuu yahay isaguna asar maaragtaahe daciifa wadaadku dariishada waxba aan ka jirin walidaalika waxaa loo baahan yahay aahaarta la dariishanayo in la iska eego oo dadka wax kala warinaaya oo sanadka ku jira horta ma is soo gaareen oo dad isku waktiya ma yihiin haye mase isma soo gaarin waa inuu qofku maaragtaay arrinkaas uu maaragtaay dul istaago oo iska baaro ayaa loo baahan yahay inuu wax walba iska daliishado qofku ma aha midda kale wadaadkan asarkan uu ka soo guuriyey sunanka bayhaqi wuxuu ka soo tegey cibaaro bayhaqi oo meesha uu ku yidhi mursalun mawquuf markuu cabdullahi ibn cabbaas asarkiisa uu ka hadlay bayhaqi ayuu wuxuu ku daray irsaala ku jira yani meesha inqidaaca ku jira haye cibaaradana kuma uusan sheegin wadaadku markuu muxaadarada uu samaynayey marka sidaasay arrinta wadaadkuna ay waxay u tahay khiyaano iyo tadliis uu ku sameeyey naqliga uu soo guuriyey midda kale waxaan dhallinyarada aan rabaa inaan uga digo aan u sheego maadaama aan ogaanay nusuusta oo kitaabkii sunnaha yani ku soo aroortay oo in arrinkani uusan bannaanayn ah xagga dibdhiga iyo xagga yani qofka caafimaadkiisa xataa uma wanaagsana oo adraar badan ayuu leeyahay qofka gacantiisa inuu biyo isaga keeno adraar badan ayuu leeyahay dhibaatooyin badan ayuu leeyahay oo dhakhaatiirtu qofku hadduu maaragtaay yani liberiiriyaalka uu tago ama makaatibta yani lagu iibiyo buugaga caafimaadka ka hadla hadduu aqriyo wax badan ayuu ka ogaan karaa dhakhaatiirta kuwa gaala ah iyo kuwa muslimiina intaba waxay isku waafaqeen inuu dhibaato leeyahay qofku gacantiisa inuu bini isaga keeno xagga caafimaadka inuu dhib u leeyahay ay maaragtaay wada caddeeyeen haddaad doonayso aqri kitaabkan la yidhaha qaamuus alamraad wa cilaajuha yani risaalo wey waa buug qaamuus alamraad wa cilaajuha ayaa la yidhaha marka yani waxaad ka heli su-aalooyin la soo weydiiyey ninkaa dhakhtarka ah ee buugga qoray oo uu ka jawaabay oo ay ka mid tahay caada siriya oo buuggaas la yidhaaho qaamuus alamraad wa cilaajuha safxada afar iyo tobnaad bogga afar iyo tobnaad waxaa ku qoran oo ninka qoray uu leeyahay yaquulu saa'il ana shaabun cumrii tisca cashara sana kuntu umaarisu alcaada siriya mudda طawiila mima tusabib fii dacfi aljihaaz altanasuli wacadami istiqaamatihi waalaan laa umaarisuha arjuu tawjiihi alwijha asaxiixa lilcilaaj fii hadihi almushkila allatii ucaaniiha wuxuu leeyahay ninkan dhakhtarka ah nin dhallinyaraha ay soo weydiiyey oo yidhi da'daydu waxay mari toban iyo sagaal gacantayda ayaan biyo isaga keenaa waxaan dareemahayaa in maaragtaay yani aaladaydiiy qalabkaygii uu sii nusqaamahayo ayaan dareemahayaa waxaa dhakhtarku uu ku jawaabay uu yidhi aljawaab alisraaf fi mumaarasati alcaadati asiriya yu'addii ila ixtiqaan biاljihaazi atanaasuli wa bacdi tawaturi nafsi wuxuu yidhi arrinkani wuxuu gaarsiinayaa biyuhu inay ku xirmaan xaniinyaha iyo qalabka isku gudbiya xaniinyaha yani iyo curuuqda iyo yani soo gudbiya xididada soo gudbiya manida in qayb manida ka midihi ay ku harto arrinkaasna ay dhaawacdo oo xididkaa ay shaqadiisii ay daciifiso ay arrinkani keeni buu yidhi oo marka ugu dambaysaba maaragtaay yani aaladu ay kaa daciifto taasay keeni buu yidhi walu fiirso waxaa kaloo arrin uu khatar ku yahay marka ugu dambaysa inuu qofku maaragtaay yani manida si dareen la-aan ay uga baxdo asagoon dareensanayn oo jid iska maraaya xataa inay ka daadato ayaa arrinkani keeni fiiri buuggan yani ninka dhakhtarka ahi uu qoray oo qaamuus alamraad la yidhaah wuxuu leeyahay ninkan tabiibka ahi nin ayaa isoo su-aalay oo yidhi kuntu umaarisu alcaada siriya caadada siriyada ayaan samay jiray gacantaydaan biyaha isaga keeni jiray mundu alaaati acwaam ilaa saddex sano ayaan arrinkaas keeni jiray walaana ucaani min nusuuli saa'ili almanawiy bimalaabisi daakhiliya axyaanan bishucuurin wagaaliban biduuni shucuur wuxuu leeyahay ninkan dhakhtarka ahow saddex sano ayaan samaynayey inaan manida maaragtaa gacanta aan isaga keeno haddana waxay idhaxashiisay in anigoo jidka marahaya manidii ay iga daadanayso marna anigoo dareemahaya sida badanna anigoon dareensanayn ee manidii ay iga daadanayso haye marka adraartaas ayuu leeyahay dhibaatooyinkaas wuxuu kalu leeyahay dhibaatooyin amraad qalbiya qalbiga ayuu qofku ka dili waxaa ka dhimanaysa qofku cibaadada inuu ku raaxaysto inuu cibaadada uu ku macaansado inuu khayrka ku dadaalo leannahu shar unbu mar walbaba hoosta ku wataa oo uu qarsanahayo marka arrinkan walaalayaal waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado ilaahayna aan uga baqno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala dadka yani shabaabka ee dhallinyarada ah in ilaahay uu inoo hanuuniyo subxaanahu watacaala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد شبابنا وشيوخنا اللهم اهد شبابنا وشيوخنا اللهم اهد شبابنا شبابنا ونساءنا وشيوخنا وجميع شعبنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم عليه في الجنة اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا اللهم اهد شبابنا وشيوخنا اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا وارزقهم التقوى وارزقهم التقوى والاستقامة والهداية والتوفيق والهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته